أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ولا لا يجا مسلمين تكسو دوادا وركي دورنمو إذا أتسلم إلى أندلس وقبي أنتيس الحوكو كسار دورنو dabaaldega munaasabadda ciidul fidriga oo maalintii labaad wilayaadka islaamiga si adaa looga dabaaldegayo عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين من فتية الهيجا ومن أهل الجهاد الطيبين عيد سعيد أمتي يحدوك للنصر المبين من فتية الهيجا ومن أهل الجهاد الطيبين muwaasasada alkataib ayaa ballan qaadiin saacadaha soo socda baahin doonta filim cusub oo ah hadiyadda ciidul fidriga haddaba filimkaasi waxaan wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad gulid haye ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka muasasada warbaahineed ee alkataib waxa ay ballan qaaday in saacadaha nagu soo fooleh ay baahin doonto munaasabadda ciidda aawadeed filim xiise leh filimkan oo loogu magacdaray mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah filimkan waa filim xiise leh waxaa kasoo muuqan doona qaar ka mid ah abwaanadii dhowaan saaxada jihaadka yimid ee uu ka mid yahay abwaan nageeye cali khaliif sidoo kale uu ka mid yahay abwaan gamaadiid iyo sidoo kale abwaanada kale ee iyaguna saaxada jihaadka kusoo biiray sidoo kale filimkan waxaa kasoo muuqanaya rag culamo ah oo uu ka mid yahay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ahaa mujaahidiintii kasoo qalinjibiyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf filimka runtii waxa uu xambaarsan yahay risaalo weyn oo ku aadan jihaadkii iyo dadaalkii diimeed ee uu sameeyey sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ka mid ahaa hogaamiyaashii daraawiishtii sayid maxamed cabdulla xasan runtiina filimka loogu magacdaray mucaskarkana loogu magacdaray waxaana looga hadli doonaa taariikhdiisii halgankiisii jihaad ee uu kula soo jiray gaaladii gumeystihii ingiriiska sida uu dacwada diinta ugu faafiyey deegaanada gobolada waqooyi iyo weeraradii uu ku dhigbixiyey ciidamadii gaalada ee ingiriiska sidoo kale filimka waxaa lagu soo qaadan doonaa mucaskarkan ee ay ka qalinjibiyeen mujaahidiinta iyadoo la arkayo ciidamo fara badan oo mujaahidiin ah oo mucaskarkaasi ka qalinjibinaya oo abwaanadan iyo culummadan ay qeyb ka yihiin bandhig caskari ahna ay halkaasi kusoo gudbinayaan runtii marka waa filim aada u xiiso badan oo ay muasasada alkataib ugu talagashay inay dadka muslimiinta kala qeyb qaadato munaasabada ciidulfidriga saacadaha soo socda insha allahu tacaala ayuuna soo bixi doonaa dhegeystayaasheenana waxaan usoo gudbin doonaa filimkaasi iyo warbixino aan ka diyaarinay insha allahu tacaala jazaaka allahu kheyran walaaka ismaaciil insha allah filimkaas markuu soo baxa oo alkataib ay bahaysan insha allah dhegeystayaasheena ku kala sugan wilayaadka islaamiga waxaan u ballan qaadi doonaa in si fudud ay ku heli doonaan filimkaasi xiisaha badan insha allah dhanka kale faahfaahina dheeraad ayaa la helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan maxamed faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar maalinimadii shalay mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqi ka waday duleedka magaalada dhuusamareeba weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ilaa siddeed askari oo murtadiin ah iyadoona mujaahidiintu soo qanimaysteen siddeed qore oo lix ka mid ah ay yihiin aaka afartan toddoba iyo laba qore oo r b g ah meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay mujaahidiintu ku xasuuqeen duleedka dhuusamareeba ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana goobta lagu soo bandhigay soo xaadiray dadweynaha magaalada kuwaasoo u soo daawasho tegayey dadkii soo xaadiray waxaa ka mid ahaa nabadoon bashiir axmed xayle oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga isagoo ka dul hadlay meydadka murtadiinta murtadiin maaragtay dad ah oo lasoo maara habaabiyey oo xasan sheekh maxamuud soo diray xasan gurguurte ayaa meydkoodii meesha uu bilqan yahay ayagoo had walba xasan gurguurta meeshii deggan oo maaragtay ummaduhu deggan yihiin oo wasiiraa markaas nabadaa ka jirta iyo maaragtay degganaasho oo ciidan maaragtay maleesiyaal oo ku soo diro maaragtay mutadiin ah oo asiga kaa amar qaadanaya dadka ayaa meesha yaalaod u jeediin indhihiin ay arki doonaan insha allahu tacaalaa ilaahay fadligiisa ayadoo iska kaashanayaan deegaanka iyo maaragta mujaahidiintu ayagoo iska kaalmaysanayaan ayaa lala xisaabtamay xisaabtankii lala xisaabtamana waad arkaydiin indhihiinaad ku arkaydiin xisaabtankii saasoo u dhacay ilaahayaana la xisaabtamay waxaan u baaqaynaa oo baaq ballaaran u jeedinaynaa kuwa la socday oo ka haray oo xalay nasiibka u yeeshay inaysan soo raacin oo hadda nool waxaan ugu baaqaynaa toobadkeen inay ilaahay u toobad keenaan ilaahay inay ka baqaan diintooda u soo laabtaan yimaadiin toobada ee waa loo qabanayaa waana maaragta la nabadgelinayaa insha allahu tacaalaa intaasaan ugu baaqaynaa sidoo kale waxaa meedadka murtadiinta ee la keenay magaalada ceelgaras ka dul hadlay naqiib muuse cumar cabdulla oo ah naqiibka beesha maqalsame war la qabaa xiise male waxaan taaganaha galabta ee fagaaraha degmada ceelgaras annagoo ah bandhiggaan aad u jeeddaan raggii soo duulayaasha ahay ee ku soo duulay shareecada islaamka ee sheeganaya federaal inay yihiin amase inay yihiin galmudug ee meesha ay yaalyaallaan waad u jeeddaan marka waxaan u jeedinaynaa baaq toobadkeen ah ilaahay subxaana watacaala inay ka cabsadaan asiga inay u toobad keenaan dabka iyo halaagga ku socdana inay ka toobad in maxay to ay ka hakadaan annaga haddaana odayaasha dhaqanka ee beesha reer maxamuud hiraab ee ku dhaqanka shareecada islaamku waa naga go'an tahay ee muddo dhanna waan ku dhaqmaynay haddana naf iyo dhiig inta waa u bixinaynaa haddii ilaahidno iyo dhacaankeenna maalaan bixinaynaa nafteennaan bixinaynaa dhididkeenna iyo dhacaankeennaan bixinaynaa mujaahidiintaan garab taagannahay soo duulayaalkana haddii ilaahidna sidaasoo kaleetaan ula xisaabtamaynaa annaga waxaan leenaha kuwa qaraabada ee warbaahinta ka qaylqaylyaya ee dhahaya waxbaan xoraynay iyo waxbaan tuurnay iyo oo maalin kasta da'yartii soo kacayday ku xaraashanaya meeshaan waxaan leenaha dhuuntiinna ayaa dadku u dhimanaya wax yaroo dhuuntiinna ay marayaan sandareero ah ee laga soo qaada gaal ayaa dadkiinna u halaagaysiin hadday deegaanka yihiin iyo hadday yihiin kuwaad soo diradiin intaba kawaan toobaan idin leenahay ilaahay u toobadkanaan idin leenahay annaga koley intaasaan leenahay haddaan odayaashii dhaqanka nahay ee reer maxamuud hiraab muasada alkataab ayaa sidoo kale wakhti sii horreeyey baahisay sawirrada meydadka weerarkan mujaahidiintu ay ku dileenna siddeed askari oo murtadiina ah islamarkaana ay ku soo qanimaysteenna ilaa siddeed qori oo lix ka mid ah ay yihiin aka afartan toddoba iyo laba qori oo r b g ah fantasiyo qaybka munaasabadda ciidulfidriga ayaa ka kala dhacay magaalooyinka bu'aale iyo buurdhaxolle oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo bokool aynu ku hormarnaa dhanka bu'aale iyo walaalkiin cabdiwahab maxamed bukhaari shalay gelinkii dambe oo ahayd maalinta koowaad ee ciidulfitrilmubaarak ayaa degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe looga xusay si weyn islamarkaana lagu qabtay fantasiyo ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen inta badan bulshada magaaladaasi fagaaraha weyn ee ashahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadeyn ee degmada bu'aale shalay waxa uu martigeliyey bandhig ciyaareedyo kala duwan oo qayb ka ah farxadda ciidda waxaana ciyaarahaasi ku loolamayey xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale ciyaaraha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa tartanka xarigjiidka orodka jawaankuboodka iyo qaar ka mid ah ciyaaraha dhaqanka ee laga ciyaaro deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan ciyaarta waalida loo yaqaano
magaalada bu'aale waxaan ku cayaarnay hidaha iyo dhaqanka oo annagiioo yaryareynaso cayaari jirnay haddana waa isdhex qaadnay annagiioo waweynaaba cayaartii aa cayaarnay aad iyo aad iyo aad iyo aad fiican baan uga cayaarnay oo uwan iidaysanay ciiddii aan ugu tukuni aan sharaf iyo wanaag aan ku joogna aan ku dhaqanna ciyaartan goormaa kugu dambaysay inaa ciyaarto ciyaartu waxay ugu dambaysay ayadoo afartan iyo shan sana aan jira waa garta haddana konton iyo sideed sanaan jiraa waa garta haddaan soo xasuustay iyadoo socoto unbaa ku soo dhexdhacday ilaa makarafoonki buunkiba aa la wareegtay ay buunkiila ma qabsay anoo buunkiiba qabsadilaa ma arkin si fiican maanta si fiican baa loo ciiday ma ahee si fiican baa loo ciiday tartamadii shalay bu'aale ka dhacay islamarkaana sida adag la isugu hardiyey waxaa ka mid ahaa tartanka xarig jiidka kow markaa saddex dhacwaya lama boobi kara baasha labo saddex way bilaabatay way bilaabatay waa la wadaa waa la wadaa way iska dhiciyeen way iska dhiciyeen way iska dhiciyeen way iska dhiciyeen waa la jiidayaa waa la jiidayaa obbbbbbbb waa la wadaa weli weli guushu ma dhicin waa dhacay waa dhacay waa beri waa laga guulaystay qandaxaar baa ku guulaysatay bismillaahi rahmaan rahiim anoo ah magacay fuuji xaafadda qandahaar iyo waa beri gulmada xaafadda qandahaar la guulaysatay waa beri waa la jiidi harag jiid harag jiid harag jiid farxaddan iyo fantasiyahan ay ku naaloonayaan bulshada ku dhaqan degmada bu'aale iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waa mid ay halyeeyada mujaahidiinta habeen iyo maalin u guura bahaleeyaan si ay cadowga uga horeeyaan deegaanada ku dhaqanka shareecada islaamka kuwo horlana looga kicin lahaa jasaaka allahu khayran walaalka bukhaari iminkan aan eegna dhanka magaalada buurdhaxunle iyo walaalka cabdiqani maxamed shalay waxay bulshada magaalada buurdhaxonle u ahayd maalin kale oo farxadeed kadib markii ay soo dhammaysteen bishii barakeysneed ee ramadaan ayna soo gaareen kowda shawaal oo ahayd maalinta ciidda waxaana si la mid ah wilaayaadka islaamiga ah ay u dabaaldegayeen maalinta farxadda musallaha ansaaru shariica waxaa gelinkii dambe ee shalay soo buuxdhaafiyey boqolaal isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna halkaasi ku daawadeen fantasiyo xiise badan oo uu soo bandhigay maamulka islaamiga ah ee magaaladaasi waxyaabaha lasoo bandhigay oo intooda badan bulshada ku cusba ayaa dareenka dadweynaha ka dhigay mid si aad ah u soo jiitay waxaana xilliga ay socdeen ciyaaraha iyo tartamada u dhexeeyey xaafadaha magaalada jawiga uu ahaa sida tan may bilaawdahaye tartanka saabsan baasta aamow afarta haafadood ka tartamayaan bismillaahganayla hilmaagnay insha allahu tacaalaa kow labo saddex bismillaah allahu akbar allahu akbar allahu akbar hoob adan guulaysanin haddo cashada haysata
madaha una safarkeena ilaahay da nabad biya shuugada kolba jiiriya waa ka jartay kolba un walaay gabalkan lukulukul maw arday hortaba ilaahay leeli kumeen galaa ilaahay leeli kumeen galneen walaawal adab toorina magabta toorina magawa jiidataniyo jiidatay kan oo bada ay anuga tuuga dhagraa ka kan midiga kan midiga marsi
waayay waayay tuugadi nimankii burcadahay dadkii musaafiriinta dhaceen baktina si waryaha dhaceen mayhan ku baxay nyaanyura nyaw nabadiis baba rooraha ku bahi lankii hor muslim dhaca waa khiyaaray aqibadiisa andambooyas
sidoo kale su'aalo diini ah ayaa dhextaal looga dhigayey fantasiyaha iyadoona abaalmarinoo lagu bixinayey waayay su'aalii diimadaan gudube lankan abaalmarintiisa hal siyooy waa lankii baasta amowkaga guulaysadii waay su'aal dhinaga qur-aankugu kooya suwa xaafid ibnu taymiya xaafid ibnu taymiya su'aal diineed waxaan diyaar garowta insha allah waana qur'aanka ka saabsanta su'aal dhinaga qur-aankugu kooyaasa ما هي الصور المفتتحات بكلمة قد قراموينك قد كلمة مثل لفظة اللي انك بلاوذي ميغا قرامضو مغاوي بكر حافظان كسودوان ابن تيمي اون اسكدي سؤالة لما لما صورة دو لما سلسك قد افلاحي قد سمع الله الله أكبر الله أكبر هاي هاي ما يقول إن شاء الله تعالى لما دولار howlwadeenada idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada fagaaraha ku sugneed iyo tartamayaasha waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha lasoo bandhigay iyo dareenkooda magacay mukhtaar joojumaakiyeed wal in dartabaaray maanaa buudago oo afku kudabool noo ardeer waligi jaraan lagu ogaanay kowta kutura waraaga qaadani hoob waraa qaadani buudagoyo fiidn buudagowed afka gobsane afka gobsane hoob aan afkay bigili kaada gaal walgnaga afkay ardeer gareera dareem hata maan diyahay guulal bay oo hoos bay wal gareer haydhow wal gareer haydhow alxamdulillah alxamdulillah ilaahay ka mahadsan may ba magaalada buuruni la ka tartamay geeko yoomil ciide magaalada buuruni ka tartamay tartankii may bua garoonka macnaha oo salaad ciideed la ka tukudee la ka tartamay oo galabto hatana macnaha maalul ciideeda taa la ka tartamay tartankiina may bua alxamdulillah buudo macnaha afar hab ee oo afku kiiranga la ka tartamay afartii hab alxamdulillah ilaahay ka mahadsan liitire may bua koomay ba ka jaray maangi ka jarti cambi ka jarti koomay ko ko aani ka jarti ko isbi ka jarti ko ko daara ka jarti kormay ku kasaana waxyaabo lingordaana la ka duubi alxamdulilah uma alxamdulilah kii koowaad may bua ka guulaysidii kango maangida haydhawi ilaahay ka maasan reed aada guulasa ka dhiiday aad tartankaasa ku jara liitarka daboolana ana koley shaki ay koowti ana soodaay kaadiya ka dhawaase malabaha ka dhaway aaniha ka dhaway garooraha ka dhawaase ka tartamaay madan alxamdulilah koley kii maangida haydhooshi aad ilaahay ka mahadsan magaalada geega farxad weyn oo kusoo magaagay maxamed nuurow xaafadan aan tartamaay may aha umutaymi ha umutaymi wal farxad leele ka tartamaay walale ka tartamaay may aha furjilaato meelada dhakay baaldi laka riidow lama lange wale ka tartamaanay lama xaafadood aan shal tartamaan aan xaafadoo kale aan tartamaay taafadii kale ku badi xaafadii aan ku badi may xaafadii kalena lankan kale wilaykee ku badi afar xaafadood ahay ha may ka guulaysinay lama maange iyoonay labeeso aad unangshaabo kornata maxamed maaralere magaaga xaafadaanan tartamaayna cumar ibnu cabdulcasiis furjilaato oo baaldilig dhex ridaaya waan kulan rooraalig tartamaay waan guulaataani hagaade afar xaafadood hayni afarti xaafadood lamalamilan tartamaay lamikaalan gali lamadayni laagagaaden haddii ahaan baasi imaangiyaal iyo angel guud ahaan bulshada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa shilay si qurux badan u ciiday iyagoo allah mahadii hoos harsanaya shareecada islaamka ah amni iyo caafimaadna ku haysta jasaaka allahu khayran walaalka cabdiqani dhanka kale munaasabad lagu maamuusayay imaamiyadii salaada taraawiixda ee masaajida degmada galhareeri ee wilasaamiga ee galguduud ayaa ka dhacday degmadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali kulan lagu maamuusayey quraada looguna ducaynayey mujaahidiinta ayaa waxa uu ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud kaasoo ay ka soo qayb galeen culimaa uddiin macalimiin waxgarad iyo marti sharaf aad u fara badan kulankan ugu horreyntii waxaa kelimad towciyaa ka jeediyey mid ka mid ah culimmada kaas oo ka hadlay maamuuska iyo maqaamka quraada allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay asigoo tilmaamaya fadiilada laga helayo qur'aanka in la akhriyo ama dadkaba qur'aanka akhriyo xamalatul qur'aan ah wuxuu yidhi ilaahay kuwa akhriya kitaabka ilaahay ina aladiina yatluuna kitaab allah kadibna salaada ooga kadibna wixii aan ku irsaaqnay bixiya siran wa calaaniya si hoose iyo si muuqata intaba ayagoo rajaynaya tijaaratan lantabuur tijaaro iyo ganacsi aan ka baaba'ayn ama aan ka halaagsamayn ilaahay kuwaas wuxuu abaal marinayaa ajirkoodana waa u oofinayaa fadligiisana waa u labalaabayaa ilaahay maxaa yeele waa alle dhaafid badan oo dunuubta dhaafa oo haddana shakuura aayaddaas marka fadiilo weyn ayaa ugu sugan dadka qur-aanka akhriya imaamu alqurdubi fii tafsiiri wuxuu leeyahay haadihi aayatu alquraa'i alcaamiliina alcaalimiin aladiina yuqiimuuna asalaata alfarda wannafla wakada fi linfaaq aayaddan waa aayaddii quraa'da ayuu leeyahy quraa'daas oo ahaa kuwa cilmigoodana ku camal fala cilmigana barta kuwaasoo salaadana ooga faradkeeda iyo sunnadeeda sidoo kalena infaaqa iyo waxbixinta sidaa ugu dadaala aayaddaasi marka waa aayadda dadka qur-aanka akhriya oo weliba qur-aanka yaqaana ama bartay kuna dhaqma xadiid kale oo laga wariyey cuثmaan ibnu cafaan nebigu wuxuu leey alayh الsalaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah dadow kuwa idinkugu khayr badan ama kan idinkugu khayr badan waa qofka qur'aanka asagu bartay kadibna dadka sii baray alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari markuu sharxaya xadiidka wuxuu leeyahay walaa shaka ana aljamca bayna tacalumi alqur'aani wa tacliimihi mukamilun linafsihi waligayrihi waxaan shaki ku jirin qofka jamciya inuu cilmiga asagu barto khaasatan qur'aanka uu barto dadkana uu sii baro inuu yahay qof asagu naftiisa dhammaystiray hayrkiisana dhammaystiray macnaha asigii waxbuu bartay qur-aankiibuu bartay ummaddiina waa baray asagu waa isdhammaystiray ummaddiina waa dhammaystiray nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim wuxuu ka warbixiyey xafladda ikhtitaamka iyo qur'aankii la soo akhrinayey bishii ramadaan waxaan leenahay kulankan towfiiq allah ka dhigo towfiiq allah ka dhigo majlis la isugu yeeray oo inaan ducaysanno oon dardaaranno cadowgeynana aan habaarno ayaan maha isugu nimiday dadka laga martigeliya meeshaan dadkii ahlullaahi ahay oo ahlu qur-aanka ahay oo ama masaajidda taraawiixda ee taajid ka bixihayey ama subax soonka ku jiray ama tartan aqooneedka oo gobollada ku jiray waaye in caawa loo khatimo waxay alla waxay akhrihaayeen ayaan isugu nimiday meeshaan laba muraad midda koowaad waxaa waaye kalaamullaahi rabbialcaalamiin qiimiga ay leedahay sharafta ay leedahay oo qof walba taqaan in haddana isku baraarujinno midda labaadna inaan ducaysanno cadow weynana aan habaarno dadka oo garabkeenna ah oo islaamka ah oo hubuurta ku jiro meel walba joogo dhaawacanoo la haystoo xiranoo wax walba joogna aan u ducaynana waa haddii la bukuuran yahay waa midda labaad ugu dambayntiin waxaa madasha ka duceeyey ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade xafladan waa macnaha xaflad weyn oo ikraam dadka yacni ahlu sharafka ah ama ahlullaahi ah mucalliqiin ku ah masaajida iyo maaragta diinta ku ah waaye marka jazaakumullahu khayran waana mahadsantihiin waana idiin ducaynay way kala daran yihiin ninkan xasan gurguurta la leeyahay ilaahay waxaan ka barinay ninkaas ilaahay leeb ha ku dhufto oo ilaahay na dhaafiyo kaas ilaahuna dhaaf asaga iyo qolada la jirtaba ilaahay na dhaafsiiyo Een, annagana maaragtay ilaahay maaragtay islaamnimada iyo jihaadka amniga ilaahay noo siyaadko madar khayr qaban aan noo keeno guud ahaan warkii duhurnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandulus maanta waan intaas waxaana diyaarintiisa iyo gudbintiisa inoo suurtageliy oo anagu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta idinkoo kumadsanta dhegeysiga warka andalus allah idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alcandulus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak wa jihaadukum mubaarak